kumanaan qoysaska ku barakacay fatahaadii webiga shabeelle iyo daadadka roobabka ee ku noolaa xaafadaha magaalada beledweyne ayaa daadsan meel bannaanka ka ah magaalada halkaas oo xaalad nolol xumo ay ku haysato asli maxamed oo haysata shan caruur ah waxa ay ka mid tahay dadka ay fatahaaduhu saameeyeen waxaana ay v o a u sheegtay inayan haysan cunno hooy iyo biyo nadiif ah xilli ay ku mashquulsanayd dhisidda aqal ka samaysan cooshado iyo ulo la isku geeyey kabtiinbaa fatahaaduhu nagu sameeyeen nafteenna iyo ilmaheenna waxaa lagu soo bixiyey si qalqiyla iyo dooman iyo dad xoog leh wixii waayeelaha iyo wixii aan dad xoog lahayna la jirinna waaba wax ku dhintay iyo weli wax ku go'toonsanay yihiin ilaahay mahadiisa annaka on hadda waa ka soo samabaxna meeshaana bannaanka ahana naalla waxaan haysano ilaahay abuurto oo ilmaha iyo dadkaas aan ahayna ma jiraan nafteenaan la soo baxna shan caruura shantii caruuraheedba waa keen cabdi sabriye waa aabba saddex caruura uu dhalay ee fatahaadda webiga shabeelle ay ku dhinteen isagoo ii sheegay inuu doonayay inuu kasoo badbaadiyo daadadka wuxuuna codsaday caawinaad si caruurta inta ka samata baxday daadadka ay nolol u helaan marka saddexdaasunu waa geeriyootay yaa darqiyahanunuga soo baxna aniga habarta daadadka waa ka badbaadi waayn waa ka badbaadi wayne daadadka annagoo soo wadnaa biyuhu qaadeen marka sidaa laadligeedaan wuxuu ahay saddex jir afar jir lix jir intaas bay ahaayeen hanti badan baa iga baaba'day wixii raashinaya oo harquunkaa dadku cunayay iyo wixii mataqaanaa gurigii hoyga oo lagu waxdheefayay daadkaa raacay aad iyo aad ayay dhibaata noo gaartay waxaan codsanaynaa maadada koobaad biyaha musqulaha bacaha raashin daawo intaas baa codsanaynaa dhibaatada ugu daran waxa ay haysataa dadka da'da ah iyo kuwa lixaadkooda aan dhammaystirnayn sida khayro ismaaciil oo boqol jir ah iina sheegtay in dhibaatada ugu daran ay iminka tahay in dhammaan wixii agaba oo haysteen ay biyuhu la tageen maxaa jira boqol jir waka
goormay halkaan timid xalay aan soo hoyne xaggeed seexata yaliisame bartanaan seexday dad ma dhimanin dunyase waa ku halaagsantay gurigii oo aqalkii oo wixii lacag ahaa oo wixii raashin ahaa fatahaadda ayaa geysatay khasaare naf iyo maalba isugu jira iyadoo qoysaska dhammina ay dhibaatadu taabatay waxaana dadka xaafadaha kala duwan ee degmada ku noolaa oo noloshoodu ahayd dabaqado kala duwan ay iminka dhibtu isku hayr ka dhigtay sida ay ii sheegtay xaliimo cali oo caruurteeda qaarna ay biyaha ka soo saartay qaarna ay weli ku go'doonsan yihiin
marka qaarna biyihiiu dhex jiraa qaarna meeshaa ilmihii aan ku haayaa laba canugaa ila joogto xaafadaad ku tiimbo haddee hanti iyo waxaan lahaynoo dhan waa ugu soo tagna dhar ma wadanno dhuuni ma wadanno gogol ma wadanno hoys ma wadanno geed jinni aan soo gurno gacnahayni saas u dhigayabaan gacnaha waa soo daba ilmaha waa la soo duudiyey qoortaa lagu soo qaaday waa yeelada garabkaa la soo qabto waa la soo duudiyey waxaalla waxaan lahaynana meeshii aan ugu soo tagna ciyaalka kalaad sheegto oo reerka ka tirsan oo hadda biyaha ku xayiran ma kasoo gudbi waayeen maxay ku dhacday waa wax yar yaroon la soo gudbi kara aana soo soco karina gaarina ouna u taagnayn reero dareedna markii hore dadka ow ah gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka hiiraan ee dhanka ammaanka axmed cusmaan cabdalle axmed inji ayaa sheegay inayan iyagu ku filnayn musiibada dhacday isaga oo codsaday in gacan wadajir ah wax looga qabto si loo badbaadiyo dadka ay daadadku ceyrteeyeen waxaana uu sheegay in qoys ka kooban sagaal qof uu qof qur ah ka haray waxaana fatahaadanu ay sababtay dhimasho lixdan ruux iyadoo xoolo badanna uu webigu qaaday dhanka kalena ay hanti badan ku baaba'day
runtii meeshaan waxaa ka dhacay masiibo aan lasoo koobi karin waxaa ku dhintay ilaa iyo lixdan ruux boqolaal dadna way ku barakacday waxaad ogtihiin dad shalay hanti lahaa ayaa maanta sabool ah runtaa dadka anu hantidoodii waxaa qaaday biyaha sagaal ruux oo hal qoys kasoo jeedo ayuu hal qof kasoo haray runtii waa masiiba waaye marka waxaa leenahay dadka reer hiiraan weli gurmadkii loo baahnaa lama helin markii laga reeba hay-adda hormuud waxay soo gaarsiisay i c r c n g o u sida geela hiiraan watar sabala markii laga reebo wax hadda soo gaaray oo deeqam hayno dadka ayaa u baahan gurmad baaxad leh iyada oo laga cabsi qabo in dhibaatadu ay intaa ka badnaato sababo la xidhiira roobabka dayrta oo xilli kasta ka da'aya magaalada beledweyne taa oo xaaladda jirtay sii laba jibaartay haweenaydan waxaan la kulmay iyada oo roob uu ku dul da'ayay waa qarqarsanaha dhibaataana haysato muxuu ahaatay teendho ma haysto waxaan haysano male bac ma haysano bacasaa kale lama siin xaaladayn ilaaha og wax badan waxaan joogaa saddex biri wax laysiiye ma leh wax aan ka soo baxsada oo uma ilmihi ahayn ma leh haddana muxuu ahaatay naf waa haynaa laakiin wax cunno ma haysano waxaan codsanaynaa in la- si de- si degdega lalooga soo gaaro ma jiro wax gargaar ah oo dadka gaaray marka laga reebo hay-ada iyo shirkado gaar ah oo ka bilaabay xeryaha qaar qaybinta raashiin aan dabooli karin baahida dadka agaasimaha guud ee hay-adda zamzam foundation shucayb cabdilatiif xuseen oo aan kula kulmay xilli raashiin qaybina uu ka waday xeryaha lagu barakacay ee beledweyne ayaa ka hadlay gargaarka ay xeryahan ka bilaabeen daban waa la socotaan magaalada beledweyne iyo musiibada ka dhacday ee ummadii badneed ee ku dhimatay dadkii ku barakacay xoolihii ee, iyo guryihii iyo wixii oo dhan dabcan beledweyne waa meel musiibo ka dhacday ilaa iyo hadda kolley saan aaminsannahay gurmadkii la rabay looma soo gurmanin ilaa iyo hadda Ee, kolley anaga zamzam foundation ee, ee, maanta ilaa toddoba boqol oo qoys ayaan ugu talagalnay inaan u qaybino raashinkan aad arkaysaan Ee, waa raashin qalalan ee, bariis iyo raashin kaloo qalalan iyo saliid dr cabdi waaberigeedi waxa uu ka mid yahay dhakhaatiirta dalka jabuuti ee dadkan ugu gurmaday sidii ay deegaankan ku soo dejin lahaayeen ayaa ka digay cudurro ka dhasha xeryaha haddii aan gurmad caafimaad iyo mid raashiinba lala gaarin dadka gaar ahaan dhibaatada u weyna laga cabsanaya waxaa weeyaan maadaama halkii oo cudur uu jiro oo shuban ah in nadaafaddii ayna fiicnaanayn taasina ay keensan karto inuu qofkii si yaroo mataqaanaa dhibaato oo aad u fudud inuu u fuuqbaxo marka biyaha jirkiisa ku jira uu maqa- qofkaasi uu aad ay uga baxaan ay taasina keensan karto ilaa iyo dhimasho marka iminka hadda waxaa la wada waxaa weeyaan sidii marka loo gaadhsiin lahaa in eh, ha noqoto mataqaanaa dhinaca nadaafada noqotaya xagga hoyga noqotaya iyo baahi jirka waxay uga baahnayeen waxayse u baahan tahay gurmad intaa ka weyn in lasoo gaarsiiyo waayo bilaa hoy weeyaan cidda keensan karta in xanuuno kale ay keento marka waxaa odhan lahaa gurmad wala guud ahaanada oo ay ka maqleen dawooyinku iyo raashinku ayaa loo baahan yahay guryihii ku yaalay xaafadaha magaalada beledweyne waxaa ka saramaday badankood biyaha iyada oo sidoo kalena fatahaadan ay saameysay goobaha waxbarashada caafimaadka iyo habsamo u socodka ganacsiga guud ee beledweyne iyadoo sidoo kalena ay roobabkan wadooyinka biyo dhigeen seynab abuukar maxamed v o a muqdisho